galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toos idinkaga imaanaysa washington waa galab sabti ah julaayna waa sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hiriirka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo waxaa idaacadda galabta iyo wararka v o idala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah heshiiska dhex maray madaxweyneyaasha soomaaliya iyo kenya iyo sida ay uga falceliyeen soomaalida labada waddan ku dhaqan in kenya airways ay sida ugu dhaqsaha badan la u bilowdo duulimaadyadii ay ku tegi jirtay magaalada muqdisho iyada oo suuqa kenya loo furayo kalluunka iyo cuntabadeedka soomaaliya iyo in kenya jaadka laga keeni jiray la fasaxo magacayga waa barre cali heshiiska shale dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya ay gaareen runtii aniga uma arka wax hadda nuxur weyn uu soo kordhay inay hadda dowladda soomaaliya usoo kordhay inay jirto muhiimadda iyo main reasonka laga lahayo waa in qaadka la fasaxa qaadkan waa la fasaxay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada maraykanka ayaa ka baxay howlgalka kormeerka geedisocodka nabadda ee suudaanta koonfureed kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ay ku eedeysay in dalkaasi uu ku guuldaraystay inuu la yimaado isbedeladii la doonayay inay sameeyaan dalka suudaanta koonfureed ayaa weli waxaa ka taagan xasilooni darro baahsan oo dabadheeraatay xitaa iyadoo oo ay laba sano ka harsan tahay xili madaxeedka hogaamiyaashii iska soo horjeeday ee kalaa madaxweynaha waddankaasi salva kir iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa reeg majaar kuwaasoo isla qaatay inay soo dhisaan dowlad midnimo qaran oo wadaaga colaadaha waddankaasi ka jira ayaa la sheegay inay ku dhinteen ilaa iyo afar boqol kun oo qof intii u dhexaysay sannadihii ilaa iyo dhimashada gantaal uu ruushku ku garaacay magaalada venetsiya ee bartamaha waddanka ukrein khamiistii ayaa waxaa la sheegay inay kor u dhaaftay ilaa iyo afar iyo labaatan qof kadib markii haweeney ay ku dhimatay cisbitaalka gudaha waddankaasi ku yaala dhaawacyadii soo gaaray darteed sida uu sheegay sarkaal waddankaasi ukrein u dhashay ruushka ayaa ku anducoonaya in duqeymaha oo boqolaal kilomitir u jiray jiidaha hore ee dagaalka lala beegsaday shir ay lahaayeen saraakiisha ciidamada ukrein iyo sida ay tiri dowladaasi ruushka ajaanib hubka keenaya waddankaas kiev ayaa beenaysay sheegashada ruushka waxaana ay sheegtay in weerarkaasi lagu dilay saddex caruur ah xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa sheegay inuu aada uga naxay weerarkaasi halka islamar ahaantaasina midooda yurub uu ku tilmaamay weerarkaasi mid waxashnimo ah militariga iiraan ayaa maanta ka digay maraykanka iyo israa'elba inay awood uga hanjabaan iiraan kadib markii madaxweynaha maraykanka joe biden uu sheegay inuu awood ciidan u adeegsan doono haddii ay noqoto xalka ugu dambeeya si ay iiraan uga hortagaan inay hub nuclear yeelato maraykanka iyo israa'el aad ayay u ogyihiin qiimaha adeegsiga ereyga awood ka dhana iiraan waxaa sidaasi yiri jenaraal cabdulfazal shekarjio oo ah afhayeen u hadlay ciidamada iiraan oo ay soo xigatay warbaahinta dowladda biden waxaan filayaa buu yiri waa uu dabaqsanaa markii uu u hanjabayey iiraan iyadoo islamar ahaantaasina ay arintaasi si weyn uga soo horjeesteen ciidamada waddankaasi waxaa sidaas yiri warbaahinta dowladaasi iiraan iyadoo oo weydiistay telefishinka israel haddii uu hadalkiisa ahaa inuu ka hortagi doono iyo iiraan in ay hesho nuclear oo ula jeedo inuu awood ciidan u adeegsan doono biden waxa uu ku jawaabay taasi haddii ay noqoto xalka kama dambeyskahay haa khamiistii biden iyo ra-isul wasaaraha israel yeer labid ayaa jerusalem ku seexday ballanqaad wadajira oo iiraan u diiday hub nuclear inay yeelato iiraan waa ay beenaysay inay raadinayso hub nuclear waxaase ay sheegtay in barnaamijkeeda nuclearka uu yahay mid ujeedadiisu yahay in mid nabdeed loo isticmaalo oo keliya tehraan ayaa heshiis la gaartay lix qubadood oo caalami ah oo awoodda ugu badan kii halkaas oo lagu xadiday kobcinta barnaamijkeeda uraniumka si loo adkeeyo in ay horumariso hub nuclear ah waxaana taasi ay ku bedelatay in laga khafiifiyo xayiraaddii dhaqaale ee lagu soo rogay hase yeeshee madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump ayaa heshiiskaasi ka baxay sanadkii isagoo xiraado dhaqaale oo adag saaray iiraan taasoo tehraan ku khasabtay inay jebiso heshiisyadii xadida ee barnaamijkeeda nuclearka warkii dunida dhegeystayaal waa nageyntaa galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasiad ka dhegeysaneyseen waa v o e sidii intieni dhegeystay idaacaddeenna saaka v o e madaxweyneyaasha soomaaliya kenya xasan sheekh maxamuud iyo uhur kenyatta ayaa warmurtiyaad si wada jir ah ay kasoo saareen wadahadallo ay ku yeesheen magaalada nairobi caasimada dalka kenya kaga hadleen heshiisyo dhowra dhinacyadu ay gaareen warmurtiyeedka oo ko iyo toban qodob ka koobnaa ayaa kasoo baxay kulanka labada madaxweyne waxaa faahfaahintiisa inoo haysa wariyaha v o e ee nairobi intisaar saalax xuseen dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa heshiis ka gaaray dib u soo celinta xiriirka labada wadan isku socodka iyo amniga kadib markii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ay kulan ku yeesheen xarunta madaxtooyada dalka kenya heshiiska ay wada gaareen labada madaxweyne ayaa ah in dib loo furo ganacsiga ka dhexeeya labada wadan ee soomaaliya iyo kenya ka shaqaynta arrimaha amniga ay kow ka tahay la dagaalanka argagixisada iyo in shirkada duulimaadyada kenya airways ay ka howlgasho soomaaliya sidoo kale heshiiskan waxaa ka mid ahaa in la fasaxo qaadkii kenya ay geen jirtay soomaaliya afhayeenka madaxtooyada soomaaliya ayaa kulanka labada madaxweyne kadib waxa uu la hadlay idaacadda v o a isagaoo faahfaahin ka bixiyey qodobadii ay ku heshiiyeen labada madaxweyne labada madaxweyne waxay ku nuuxnuuxsadeen ahmiyadda ay labada wadan ee kenya iyo soomaaliya u leedahay xoojinta xiriirka hidda dhaqaale ee ka dhexeeya kaasoo sal u ah xushmeynta iyo ilaalinta madax banaanida iyo xuduudaha labada wadan waxaa kaloo waxyaalihii la isku raacay ka mid a in kenya airways ay bilowdo sida ugu dhaqsaha badan la u bilowdo duulimaadyadii ay ku tegi jirtay magaalada muqdisho waxay isku raaceen meelmarinta kordhinta dhaqdhaqaaqyada ganacsi iyo iskaashiga dhaqaale ee ka dhexeeya kenya iyo soomaaliya iyada oo suuqa kenya loo furayo kalluunka iyo cuntabadeedka soomaaliya iyo in kenya jaadka laga keeni jiray la fasaxo
cabdikariin wadahadalada ma lagu soo hadal qaaday maadaama dalkan ay ku nool yihiin dad badan oo soomaaliya oo ganacsato ah iyo dad qaxootiya intaba in iyagu laftooda xuquuqdooda la ilaaliyo marka la isku raacay in labada wadan ay iska kaashadaan dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo amniga waxaa qeyb ka ah dhaqaalaha iyo ganacsiga iska kaashigiisa fududeynta dhaqdhaqaaqa dadka iyo alaabta sidaa daraadeed ganacsatada soomaaliyeed maadaama ay kenya iyo soomaaliya u dhexeeyaan ama midkood ay markaa joogaan dhaqdhaqaaqooda fududeyntiisa iyo sahlidda inay si sahlan u ganacsadaanina qayb bay ka ahayd waxa la isku raacay ku dhowaad muddo saddex sano ah ayaa waxaa xumaa xiriirka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya iyadoo horeyna kenya looga joojiyey qaadkii ay geen jirtay gudaha dalka soomaaliya intisaar saale xuseen v o a nairobi aad ba mahadsantaha intisaar dhegeystayaal kadib kulankaasi dhex maray labada madaxweyne ee warmurtiyeedka kasoo baxay ee heshiiska qeexaya ayaa dadweynaha soomaaliyeed ee dalka kenya ku dhaqan waxa ay aragtidooda ka dhiibteen arrintaasi wariyaha v o a khadar maxamuud xareed ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalka kenya
bismillaah magaceyga waa bare cali sideeda horta waxaa laga maarmaana dowladd inay heshiis la gasho dowlad kale waa wax dastuuri ah oo adduunku ku kala socdo heshiiska shalay dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya ay gaareen runtii aniga ma arka wax hadda nuxur weyn uu soo kordhay inay hadda dowladda soomaaliya usoo kordhay inay jirto muhiimadda iyo main reasonka laga lahay waa in qaadka la fasaxa qaadkan waa la fasaxay isu socodka dadweynaha iyo magaranaysa soomaaliya iyo kenya caadi bay isku ahay dadka marka hore waa imaan jireen maalinka soomaaliya waxaa ka imaada dhowr iyo toban diyaaradood fiisaha si caadia loo heli jiray waxaan ognahay fiisaha dadka mukhalasiinta ee soomaaliya jooga saddex boqoloo doolar inay ka qaataan dadka shacabka ah wax ka yaran isbuucna ay ku helaan qodobada shal ay ku jirtay in soomaaliya laga soo dhoofiyo kalluun oo kenya la keena way ku jirtay uma arkaayo waxaas hadda inay main reason sii tahay ama la keeni doona uma arkaayo waa un wax iska dhe oo maar dadka soomaaliyeed ha lagu qanciya iska tahay ayaanu aragnaa sababta hadda ugu weynee heshiiskan shil loo galay wuxuu ahaa in qaadka la dhoofiyo oo qaadka sidiisa hore uu kusoo noqdo oo kenya loo fasaxo qaadkana waa la fasaxay marka waxba yaanan waxaan u arkaa wax un lagu maaweelinaya dadka soomaaliyeed inay tahay heshiiskan waa iska caadi laakiin wax hadda saa u weyn oo dadka soomaaliyeed maarata anfacay hadda oo maanta aan sii aragna runtii oo meesha ka muuqdo ma lahan saas oyta dowladdan horta waa dowlad cusub waxaa laga yaabaa inay wax cusub ay la imaado oo dadka soomaaliyeed maaragtay aysan filaynin waa soo dhaweynaynaa kama hor imaan karna ma dhihi karna maxaa loo sameeyey kama hor imaan karno magacay waa suldaan cabdicasiis cabdi gaaciye oo ku nool dalka kenya magaalada nairobi xaafadda isliib si aad u ogtihiinba xaafadan islii iyo dalka kenya guud ahaan waxaa ku nool bulsho aad u ballaadhan oo soomaaliyeed ha ka timaaddo soomaaliya ha ka timaaddo amerika ha ka timaaddo meelo badan soomaali fara badan oo dana ku leh ayaa ku nool xaafadda islii khaasatan nairobi kenya guud ahaan heshiiska markaan u soo daadego labada madaxweyne ee shalay wuxuu ahaa heshiis muddo dheer la sugahayey waa heshiis la soo dhowaynhayo bulshada soomaaliyeed danaheeda ku fadhiya ku nool dalka kenya waxaan dhihi karaa wuxuu ku fadhiyaa dan soomaaliyeed buu ku fadhiyaa heshiiskii shalay ma aha heshiis geli kara brobagandi iyo qof jeclaysi iyo waxaan isleeyahay nin kasta oo liidhashiba oo mas-uul soomaaliyeeda waa in ay hogaamiso danta ummadda soomaaliyeed ay hogaamisaa asalaamu alaikum abdiqaadir cali axmed baan ahay heshiiska maasha allah aad baan usoo dhaweynayaa waddamadu inay heshiiyaan waa wax aad u fiican oo shacbiyad ahaan iyo dowlad ahaanba aad bay u fiican tahay waxaan leeyahay laakiin waxaa weeyaan dowladuhu inuusan heshiiskan heshiis burburo uusan noqonin heshiiskan heshiis hana qaado uu noqdo labada dowladoodna waxyaalo fiican ay isweydaarsadaan waxaa weeyaan keliya waxaan dhihi lahaa calashaan labada dowladood in heshiiskooduna uu si fiican u dhaqangalo ta labaadna waxaa weeyaan inay sameeyaan in wax cuntama oo dadka shacabka u cuntaba labada dhinacba inay isweydaarsadaan haddii alla idmo hadda waxaa la sheegayaa oo erayada soo baxaya ay ka mid yihiin qaadka iyo kalluunka inuu yahay qaadka iyo kalluunka keliya inaan calashaan la isweydaarsanin ee la isweydaarsado sida baastada bariiska burka caleenta caanaha wax kasta oo ganacsi ah la isweydaarsado labada dowladood waayo labada shacabba way u fiican tahay arrintaas waxaa weeyaan waayo soomaaliya hadda waxaa ka soo gelaya inta badan waa raqiis waxa weeyaan raashinku waa raqiis wax walba waa raqiis maasha allah calashaan waxa weeyaan in naloo furo annagana danbaa noogu jirta calashaan waxa weeyaan kenya hadda muxuu ahaa haddaa kenya nahay soomaaliyan danbaa ugu jirta inay samayso calashaan inay calashaan muxuu ahaa in iyadan ay sidoo kale ay ay wax ku bedelato fiican oo u cuntama maxamed ibraahim cusmaan ka soo jeeda magaalada gaarisa oo haddana ku sugan magaalada islii heshiiska shalay waxuu arkaa madaxweynaha labada waddan heshiis aad u fiican oo maadaama dad jiraan nahnay oo soomaali badan ay ku nooshahay marka in aasgarabsano waddamaha iyo xuduudaha noola furay aad u jeclaan lahay madaxweynaha labada waddan ka waxsan leen oo laisdaba mara si kasta meel kasta shaqada loo kala aado
magacayga waa mukhtaar sheekh xuseen oo jooga magaalo madaxda kenya nairobi heshiiska shalay oo doorashada loo galay oo doorashada horteed la galay waa qalad sababtoo ah kenya doorashay ku jirtaa doorashadan ay ku jirto labaatan beriyaa u dhammaan labaatankan beri ka bacdi macnaha nin sharciyadiisa ay dhammaanayso in hadda heshiis cusub lala galo madaxweynaha aada ugu fududaaday saasaan aaminsan aniga magacaygu waxaa weeyaan axmed sheekh cabdulaahi heshiiska si guud ahaaneed waan u soo dhowaynaynaa laakiin laba dowladood markay heshiis galayaan sideedaba waxaa ah in heshiiska la fuliyo oo labada dhanba laga fuliyo dowladda hadda kenya heshiiska tusaale ahaan hadda qaadkao kale waa la fasaxay maxaan ku dhahay waxaa kaloo la fasaxay waxa la yidhaahdo diyaaradda maxaan ku dhahay kenya airways ee rakaabka qaada waxyaabo badan baa la fasaxay dhanka kale sidaasoo kale waa inuu heshiiska dhanka soomaaliya ee dhanka kenyana waa inuu ka fulo heshiiska sida maxaan ku dhahay hadda kalluunkan ama magaranaysa waxyaabaha dowladdu ay soo dhoofinayso dalka soomaaliya sidoo kale waxyaabaha ugu muhiimsanen mar walbaba aan la fulin waxaa ka mid a in dadka lagu dhibo fiisooyinka waayo dad fara badanoo waxaa jirta victimis ahoo ma garanaysa xanuunsan baa jira dad badanoo waxaa jira ma garanaysa arday ahaa jira dad badanoo waayeel ahaa jira marka dadkaasoo kale in fiisada ay ku qaataan on arrival inay ku qaataan oo ka qaataan ka qaataan waxa la yidhahdo garoon ka qaataan waa arrin muhiima
qaar ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi oo fikirkooda ka dhiibanayey heshiiska dhinacyada kenya iyo soomaaliya ay wada gaareen ayay kuwaasi hayaan khadar maxamuud xareed wariyaha v o a ayaana wareysanaya dhegeystayaal markan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayaan idiinsoo gudbinaynaa cabduqaadir maxamed mursal samakaab ayaa soo jeedinaya
dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya xasan sheekh maxamuud iyo huru kenyatta ayaa warmurtiyeed wadajir ah oo la xiriira xoojinta xiriirka labadooda dal ka soo saaray wadahadallo ay toddobaadkan ku yeesheen magaalada nairobi ee dalka kenya wadahadallada ayaa yimi kadib markii madaxweynaha soomaaliya uu kenya ku tegay xasuumaad rasmi ah oo uu ka helay dhigiisa kenya uhuru kenyatta kadib wadahadalkooda ayay labada madaxweyne isku raaceen qodobo badan oo la xiriira xoojinta xiriirka labada dal afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdikariin cali kaara ayaa warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabihii ay isku raaceen labada madaxweyne ee kusoo baxay warmurtiyeedkii ay soo saareen in labada wadan ee soomaaliya iyo kenya ay xushmeeyaan madax bannaanida iyo xuduudaha labada wadan in aad loo qoto dheereeyo lana hagaajiyo xiriirka qotada dheer ee labada wadan ka dhexeeya in kenya airwaysna ay timaado ay fallaadaydeedii ka bilowdo ee muqdisho ay ku iman jirtay in kalluunka soomaaliyeedna loo soo iibgeeyo halka nairobi kenya la keeno jaadkiina in isagana la furo oo dee arrin iyaduna ahayd wax indhaha lagu hayay fiisaha saddex nooc wey u qaybsamaa baasboorka soomaaligu diblomatiga in on arrival lagu qaato serviceka sidoo kale isagana kadib markay afartan iyo sideed saacadood online lagu ablay gareeyo isagana in lagu qaato on arrival dadka caadiga ahna in kadib marka ay online ku ablay gareeyaan in ugu badnaan toban maalmood uu qaato isaguna dadka soomaaliyeed lagu dhibi jiray oo mararka qaar ay dhici jirtay in afar ilaa saddex bilood uu socdo isagana sidaasaa loo soo afjaray oo lasoo gaabiyey kolley qodobadaasa ugu muhiimsanaa marka iskaashiga ganacsiga iyo ka dhaqaalaha iyo isku soo dhawaanshaha labada wadan iyo iskaashiga amni iyo sirwadaaga iyo xoog wadaaga labada wadan iyo in xuduudada la furo
dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isla toddobaadkan soo gebagabeeyey booqasho saddex maalmood qaadatay oo uu ku tegay dalka eritreya intii uu ku sugnaa eritreya madaxweyne xasan sheekh oo uu weheliyo madaxweyne asayaas afwaarka oo casuumaad u fidiya ayaa waxa uu booqday ciidamada soomaaliyeed ee tababarka u jooga dalkaasi muddo saddex sano ah iyo mashruucyo dhowr ah oo horumarneed oo dalkaasi ka socda ka hor inta aanu ka dhoofin dalkaasi madaxweyne xasan sheekh iyo dhigiisa eritreya asayaas afwarka ayaa kala siixday heshiis is-afgarad kaas oo lagu baahiyey bogga wasaaradda warfaafinta eritreya waxaana ka mid ahaa qodobada ay ku heshiiyeen xoojinta xiriirka labada shacab oo ay ku jiraan bulshooyinka qurba joogta ah xoojinta iskaashiga siyaasadeed iyo diblomaasi si ay u ilaaliyaan sarena ugu qaadaan danahooda qaran ballaarinta iskaashiga dhaqaale iyo bulsho iyadoo diiradda la saarayo ganacsiga maalgashiga amniga biyaha beeraha kalluumaysiga caafimaadka iyo waxbarashada kobcinta wadashaqaynta dhanka dhaqanka farshaxanka dhaqdhaqaaqyada ciyaaraha iyo sidoo kale sayniska iyo tiknolojiyadda sare u qaadidda iskaashiga si loo ilaaliyo sarena loogu qaado deegaanka waxna looga qabto masiibooyinka dabiiciga ah iyo cudurrada safmaraynka ah xoojinta iskaashiga difaaca iyo amniga si loo ilaaliyo nabadda xasiloonida iyo ammaanka iyo in si wadajir ah loogu dadaalo sidii loo horumarin lahaa xiriirka saaxiibtinimo iskaashiga iyo isdhexgalka dhaqaale ee geeska afrika haddaba heshiiska madaxweyne xasan sheekh uu la gaaray madaxda dalalka eritreya iyo kenya muxuu soomaaliya uga dhigan yahay su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xaadir nuur oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee gobolka geeska afrika kuna sugan dalka indiya sabakaabo bilowgii hore madaxweynaha xilli doorashadii uu ku jiray wuxuu sheegay inuu u baahan yahay ama kaablinkiis ka mid aheed dal heshiisa dowladda heshiisla ah taas marka laga fiirinayo waqti badan geliyey in soomaaliya ay yeelato saaxiibo dhammaystiran oo aan wax colaada kala dhexaynin marka istraatiijiyadda madaxweynaha uu ku socdaa waxay ku dhisan tahaba in soomaaliya aysan yeelan cadaawad si taas dhiso waxay xasan iyo tiimkiisa ku qanceen in la abuuro marka hore wadamada soomaaliya xiriirka la ama deriska la ah inaana wax colaada ama dhibaato aysan jirin marka heshiiska bilowga ee hadda kenya iyo eritrea uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud la gaaray waxay kaga dhigan tahay in soomaaliya ay markaani ku qabsanayso wadamada deriska ah waxaa laga yaabaa in wadamo kaleeto sida eritrea iyo kenya o kale inuu tegi doono oo heshiisya la samayno marka midaas waxa ay macno weyn ugu fadhidaa nidaamka soomaaliya hadda koraya dadka soomaaliyeed dabcan ma qaadi karaan colaado kaga yimaado wadamada deriska ama wadamada ka fog ee waxaa jiray heshiisyo aan la fulin oo hore ay u gaareen ee soomaaliya iyo kenya marka midkan ay gaareen xasan sheekh iyo uhuro muxuu kaga duwan yahay kuwii hore
samakaabo heshiisya badan hore loo gala sax waxba ka qabsooma wejigan laakiin yani dareenka lagu wajahayaba wuxuu ahaa mid ka duwan ka hadda lagu wajahay dabcan dareemo iyo siyaasado xoogaa kala didsan baa jiray oo runtii soomaalida iyo kenya ay wax badan xoogaa midmadow baa jiray laakiin maanta way ka duwan tahay oo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo tiinkiisa iyo dowladda kenya labada waxaa ka go-an iyo dowladda soomaaliya in maaragtay maantay la dhammaystiro heshiis dhammaystiran oo ku dhisan iskaashi xidhiir walaalnimo iyo maaragtay wax walba oo dhex mari kara labadaba dalisa marka heshiiskani iyo kuwii hore wax badan uu kaga duwan yahay waxaa malaysaa inuu midkan aad ugu adag yahay ka dareen badan yahay ka macno badan yahay yani waxyaalo badan oo waxaa jira maanta dalku u baahan yahay kenyana u baahan tahay ugu dambeyntiina madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan kulan xog waran ah la qaatay guddida waalidiinta ciidanka soomaaliya ee tababarka ugu maqan dalka eritreya iyadoo madaxweynuhu uu booqasho ugu tegay ciidankaasi intii uu ku sugnaa dalka eritreya madaxweyne xasan sheekh ayaa waalidiinta la wadaagay xaaladda guud ay ku sugan yihiin ciidanka badqabkooda nololeed iyo halka ay marayaan tababarada ay dalkaasi u joogaan
dee sawirada qaarkood isaad ku aragteen wiilashii waa soo arkay maalinta labaadoo ciidda waa la soo ciidnay intooda meesha joogtaahee nin walba inuu qoyskiisa inuu la soo hadlay lacag kaar ay ku iibsadaana u soo reebay maanta ama biri midood inay soo galaan ay soo hadlaan waalidaan ahay aniga aabbaan ahay caruur la awoowaan ahay waa garan karaa waxa iyo macnaha ay ku fadheen xanuunka ay leeyihiin caruurta iyo muxuu ah weliba markaanan ka warhay marka aad iyo aad ayaan u dareemaa waxa ad soo marteen ciidankii dalka xoraynaya waa inay dalkan shabaab ka saaraan dadka soomaalidana ay sharaftooda iyo karaamadooda soo celiyaan niman aad u maraysid inay aad iyo aad uga go'an tahay oo ku dhaaranayo oo u taagan waayo oo markay hadlayaan wejigooda shucuurta ka muuqata aad yaabaysid markay kula hadlayaan marka ilaahay ciidankiis guul kasta guusha ilaaha keena guul kastana waxay leedahay qiima loo horay leedahay geesiyaalaha u dhinta dadaa u rafaada dadaa u xanuunsada ilaahay waxaan ka baryayaa inta hadda la soo maray oo walwal iyo walbahaar ahay in qiimihii guusha ilaahay idankiis aan u bixinayn inuu intaas noqdo oo wixii hadda ka dambeeyo nabad iyo badbaado iyo barwaaqo aan u baxna haddii aad yidhaah marka walaalahay waa mahadsantihiin waalidiinta kaleo dhanna ha laigu salaamo inta aad qabtaan oo kaley qabaan boqolkiiba boqol ha laigu salaamo ilmaha waa ilmahaygii ilaahay idankiis waan ka shaqaynay waana ka soo shaqaynayna inta dhimanna waana keenayna haddii aad yidhaah dhegaystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
cabduqaadir maxamed mursal samakaab aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal markana ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo aad xilidan kala dhegaysataan ibraahim xasan dandurey iyo nuur xasan nuur bukhaari ayaa inala socodsiin doona
so dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha nuur noo soo qaba dhabaalka ugu horreeya warqadda ugu horraysa daandurey waa hambalyo aroos waxaana inaga soo gaartay aabba muuse xaamud yuusuf iyo xaaskiisa iyo carruurtooda axmed cismaan xaamud xaaskiisa iyo carruurtooda cabdulaahi cismaan xaamud xaaskiisa iyo carruurtooda cabdiraxmaan cismaan xaamud iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa maxamuud muuse xaamud iyo xaaskiisa waxaa kaloo ku jira dadka diraya xuseen muuse xaamud iyo idriis muuse xaamud muxidiin cismaan xaamud iyo cabdifataax xasan xaamud maxamed cali xaamud doctor cabdirasaaq cali xaamud iyo eedaxaawo xaamud yuusuf saygeeda iyo caruurtooda eeda abyan xaamud yuusuf iyo caruurteeda eeda xamse xaamud yuusuf iyo yuusuf muuse xaamud jibriil cismaan xaamuud iyo luqmaan xasan xaamuud cabdirasaaq muuse dhambaalka aad ayuu u dheeryahay waxaa kaloo ku jira dadka diraya eeda maryan xaamud yuusuf iyo xaliimo cismaan xaamuud iyo caruurteeda faadimo cismaan xaamuud saygeeda iyo caruurtooda zaynab cismaan xaamuud saygeeda iyo caruurtooda maryan cismaan xaamud iyo caruurteeda iyo madiine cismaan xaamud saygeeda iyo caruurtooda aamine cismaan xaamud iyo cumar muuse xaamud faadimo cali xaamud caasho cali xaamud dhammaan reer xaamud yuusuf geedi oo kala jooga magaalooyinka gaarisa nairobi colombos ohio ee dalalka kenya iyo maraykanka waxay hambalyo iyo bogaadin ay halkan uga dirayaan yuusuf cali xaamud iyo mine maxamed cali oo dhowaan arooskooda uu ka dhacay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaanu leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba allah idinkala siiyo aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray agaasimaha tv-ga hirshabelle cabdikariin cumar macalin aalus agaasimaha radio jowhar maxamed abuukar caseer cali maxamed warsame caleeg bashiir cali daahir xasan cumar macalin zahro cumar macalin saalim axmed saalim deeqo axmed ibraahim mustafa cali axmed cabdulaahi shariid qanyare ismaaciil maxamuud cumar rufaaci cabdi xuseen iyo cabdulaahi cumar macalin iyo asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan cabdirasaaq cusmaan iyo hodan cumar macalin oo wiil ugu dhashay dalka sweden wiilkaas oo loo bixiyey muscab cabdirasaaq waxay leeyihiin allah ka dhig kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara aamin ayaa leenahay aamiin ayaan ana u raaciyay heesta ugu horreysa ee aan ku furan doono heesaha aan maanta u hayno dhegaystayaasheenna waa heesta leybkii jacaylka waa ereyadii xuseen uu faarax allah u naxariistay iyo fanaanada codka macaan maryan mursal ciise
muuqaalkana waxaa uu noogu yimid xasan sheekh cabdiraxmaan barkhadle xaaji xuseen iyo xaaskiisa caruurtooda iyo axmed cabduqaadir xasan sheekh cabdiraxmaan barkhadle xaaji xuseen xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed cabduqaadir sheekh faarax iyo maxamed shaafi ow xasan nuur oo ku magaca dheer abaadi khaliif cabdulaahi macalin cabaas saciid cabdi qaasim cabduqaadir moxamed nuur cabdiraxmaan seynab cabduqaadir sheekh faarax iyo khaliif maxamed daahir sheekh faarax iyo cabduqaadir macalin daahir iyo mulwadiisa iyo caruurtiisa waxayna taaniyad gaadsiinayaan yuusuf cumar sheekh iyo faadumo sahra maxamed macalin ibraahim oo ku aqalgalay magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya waxaana ay leeyihiin isku waara ee banahayda kale sii owlaad kheyr qabta aamiin waxaa noo baaqaya dadka kale ah qadar sugow salaad iyo cabdicasiis sugow salaad basare sugow salaad iyo falxado cali daahiya dhuuxo xuseen cabdi iyo zamzam xuseen cabdi nastaxo xuseen cabdi xabiibo salaad jilcow iyo cabdixakiim maxamed salaad sacdiyi sheekh yuusuf iyo daawud cabdulaahi warmooge xariiro isaaq shiihow iyo iqra maxamed salaad dhammaan asxaabtani waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay halkani uga dirayaan farxaan maxamed salaad iyo hinde xuseen cismaan oo arooskooda uu ka dhacay degmada doolow waxaana leenahay gacal iyo sukeeyaba gurigeena lagu farxa isku waaro ubad kheyr qaban allah idinku arsaaqo aamiin heesta kale aan idin ciyaarayno waa shimbiryahow waxaa qaadaya cabdulla yuusuf hanuuniye
adukugudansego dumar kalena inanki qalbigiisu daydiyo cashaqiina adoo iminka guuro gaatiya mooye dawo kalena loowaad dawo kalena loowaad شغل بغيها نوغنا صدب علينا
waad tahay heestaasi la yaabka lahayd iyo codka macaan cabdalla yuusuf hanuuniye haddii aan intaasi ku dhaafno dhambaal tahniyad aroos ayaan hayaa daandurey waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah muuse nuurow xasan iyo maxamed nuurow xasan sacdiyo nuurow xasan iyo xabiibo nuurow xasan cabdicasiis shirfow iyo aadan cabdi dhaqane xabiibo cabdi dhaqane iyo mustafa cabdi ibraahim qureesha boorow buulle iyo cabdi doqane dhammaan reer nuurow xasan iyo reer cabdi doqane iyo reer cabdishiid oo kala jooga dalka iyo dibaddaba iyagoo isku duuban waxa ay halkan uga hambalyeynayaan awees nuurow xasan iyo faadumo xasan cismaan oo ku aqalgalay dhowaan magaalada baydhabo waxaan leenahay wiil iyo caano gabar iyo caano isku waara waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray hooyo nuuro axmed cosobleh habaryar maryan axmed cosobleh habreer nadiifo axmed cosoble iyo abti maxamed axmed cosoble reer cusmaan cali oo kale ah muxudiin cusmaan cali sacdiyo cusmaan cali madiine cusmaan cali leyla muuse jaamac faadumo maxamuud cusmaan daahir cumar macalin maryan cumar macalin qaali cumar macalin maxamed amiin cabdikariin cumar iyo dhammaan asxaabta waxayna taaniyadda wadajira gaarsiinayaan cabdirasaaq cusmaan iyo hodan cumar macalin oo wiil ugu dhashay dalka sweden wiilkaasi oo loo bixiyey muscab waxay leeyihiin soo weynou noqo kii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa wax tara aamiin warqadaha aroosyada ayaa toddobaadkan ugu badan waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray maryan ibraahim geedi riyaaq ibraahim geedi iyo cabdifataax ibraahim geedi maqdis ibraahim geedi iyo maqsuudo ibraahim geedi cabdikaafi ibraahim geedi iyo xasan nuur ibraahim geedi xuseen ibraahim geedi iyo aabo ibraahim geedi ibraahim iyo hooyo faadima qaasim axmed eeda xaliimo maxamed iyo jibriil qaasim axmed faadimo zahro jibriil qaasim iyo aadan jibriil qaasim maxamed amiin jibriil qaasim iyo cabdulaahi yare jibriil qaasim injineer borow iyo cabdiweli faarax bare cabdicasiis maxamuud cabaas yaasiin ibraahim dhammaan asxaabtani waxay hambalyo aroos oo wacan ay halkan uga dirayaan farxiyo jibriil qaasim iyo maxamed ibraahim geedi oo arooskooda uu ka dhacay xerada qaxootiga dhagaxley taariikhdu markii ay ahayd toddobiiy labaatanki bishan juun ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waaro oo ubad kheyr qaba allaha idinkala siiyo aamiin dhankii heesaha haddii aan dib ugu laabanno goormaa kuugu dambeysay heesta ilwaad qurux iyo fanaanka cumar dhuule cali
dharaarta qatankee la qaawan yahay dharaartaan qoratiyo qudhaanja maqnayn qudhaydaad goyse baa lagugu qori malaa'iigta qalinka loo dhiibiyo ilaaha qaadirina wax qarin maayo qiilaad ku baxdaana kuuma qorree qowlkee baad la hortegay qiyaamaha wanasaga adiga kugu jeclaa oo adilwaad quruux adiguna ogsoone
kamalihi ay uurka iga tahay amaana allah inaan yahay
akhirana way waisku arki doonaa
kamalihi ay uurka iga tahay amaana allah inaan yahay
akhirana way waisku arki doonaa
haddii waa adduunye
adiga irdhowde
oo axdigaynu dhiganiyo
wacadkii ilowde
haddii waa adduunye
adiga irdhowde
waxdigaynu dhiganiyo
wacadkii ilowde
kamalihi ay uurka iga tahay amaana allah inaan yahay
akhirana way waisku arki doonaa
kamalihi ay uurka iga tahay amaana allah inaan yahay
akhirana way waisku arki doonaa haddii ogdabiyo od laygu shido ama iilkaan galo isa seegdhaxo inta lay arjumo awgalaygu naco haddii ogdabiyo od laygu shido ama iilkaan galo isa seegdhaxo inta lay arjumo awgalaygu naxo
albaabkii qalbiga adaa oodayo iriidaw xidhee hooy haddaan aamin jirin mangalo adduunyada maxay ka agdhigay albaabkii qalbiga adiga oodayo iriidaw xidhee wax haddaan aamin jirin mangalo adduunyada maxay ka agdhigay
dhambaalkan wuxuu noogu yimid jaamac miro colaad hooyo furdowso cabdi axmed iyo awe cabdi colaad iyo maxamed jaamac mire aadan faarax farasle iyo sadiiq asad januune mustafa qaasim cabdi iyo liibaan cabdinaasir aadan iyo fitaax xuseen iyo hodan jaamac mire fartuun jaamac mire saciido jaamac mire raxmo jaamac mire dhammaanna waxa ay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan cabdikaafi jaamac mire iyo ifraax cabdi dhagaafe oo arooskooda uu ka qabsoomay caabud waaq waxaanay leeyihiin arooskeena kala kulma bashbashii barwaaqo iyo owlaad kheyr qabta aamiin amiin ayaanan u raaciyey hambalyo dhalasho ayaa gacanteeda kusoo dhacday daandurey waxaana ay naga soo gaartay ayaad maxamed aadan cabdiwahaab maxamed aadan cimraan maxamed aadan suleymaan maxamed aadan daa'uud maxamed aadan sayma maxamed aadan maxamuud maxamed aadan iyaas waa ilyaas maxamed aadan iyo mustafa maxamed aadan cabdikariim maxamed aadan maryam maxamed aadan xaniifa maxamed aadan iyo umaana maxamed aadan hooyo umeyma cabdikariim iyo hooyo zayra muxiudiin dhammaan reer maxamed aadan waxay tahaniyad dhalasho ay halkan uga dirayaan muhaab maxamed aadan iyo shaakira maxamed axmed oo ay gabadhi ugu dhalatay deegaanka cawjaba ee gobolka shabeellaha hoose waxaan leenahay gabadhaasi ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin haatan waxaad ku soo dhawaataan heesta ugu dambaysa barnaamijkeena hambalyada heesaha
heestaasi ayaana ugu dambaysa barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiinayey ibraahim xasan daandurey iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
tahay heesaasi barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayay u dambeysay ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur bukhaari ayaa inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a markaan dhegeystayaal aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaaya caalamka maraykanka ayaa ka baxay howlgalka kormeerka geedisocodka nabadda ee koonfurta suudaan kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku ay ku heedaysay in dalkaasi uu ku guuldaraystay inuu la yimaado isbedeladii la doonayay inay sameeyaan dalka suudaanta koonfureed weli waxaa ka taagan xasilooni darro baahsan oo dabadheeraatay xitaa iyadoo ay laba sano ka harsan tahay xilligii ay ugu talagaleen in xafiiska joogaan hogaamiyaashii iskasoo horjeeday ee kala ahaa madaxweynaha dalkaasi salvakir iyo madaxweyne ku-xigeenka reek mashaar kuwaasoo isla qaatay inay soo dhisaan dowlad midnimo qaran oo wadaaga colaada dalkaasi ka jirta ayaa la sheegay inay ku dhinteen ilaa iyo afar boqoloo kun oo qof intii u dhexaysay sanadihii ilaa iyo xilliga kala guurka ay ku heshiiyeen hogaamiyaasha iska soo horjeeda ee koonfurta suudaan ayaa laga yaabaa in ay dhammaato bisha februari ee sanadka soo socda hase yeeshee weli waxaa taagan qodobo kala gedisan oo muhiima oo aan la fulinin oo ay ugu weyn tahay in la diyaariyo dastuur joogta dhimashada gantaal uu ruushku ku garaacay magaalada vintisia ee bartamaha dalka ukraine khamiistii ayaa gaaraysa qof kadib markii haweeney ay ku dhimatay cisbitaalka dhaawacyadii soo gaaray darteed sida uu sheegay sarkaal ukraine u dhashay ruushka ayaa ku andacoonaya in duqeymahani oo boqolaal kilomitir u jira jiidda hore ee dagaalka lala beegsaday shir ay lahaayeen saraakiisha ciidamada ukraine iyo sida ay tiri ajaanib hubka keena hase yeeshee kiev ayaa beenisay sheegashadaasi waxayna sheegtay in weerarkaasi lagu dilay saddex caruura warkii dunida ayaa intaasi ku eg dhegeystayaal markanna aynu ku laabanno oo aynu jallacno dhinacii heesaha aan idinkugu talagalnay maanta
huralcayntii adduunka iyo xidigtii haweenka huralcayntii adduunka iyo xidigtii haweenka hawalayda ooydo aan ka soo xushay hadaad xilahaygiyo xaaskaydi noqotay guri xalaala joogno kol hadaad xilahaygiyo xaaskaydi noqotay guri xalaala joogno xilweyn baa na saaranay xigtadiyo qaraabada xagigiyo xagaagaba waa inaan xadoorna kol haddaad xilahaygiyo xaaskaygi noqotay guri xalaala joogno hadaad xilahaygiyo xaaskaydi noqotay guri xalaala joogno xilweyn baa na saarane xigtadiyo qaraabada xagigiyo xagaagaba waa inaan isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibiigu tira anna xayaatii kugu yira isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tira anna xayaatii kugu yira waxanoy xagayga qalbigu qalbigu wuu xasilaya xaaduna istaagtaa isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tira anna xayaatii kugu yira isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tira anna xayaatii kugu yira xabiibi xagayga qalbigu qalbigu wuu xasilaya xadumaystakaa qurux loo xantoobshay xaragada dhalatay qurux loo xantoobshay xaragada dhalatay xubna dabacsan leeye tii xiskayga deeqday qurux loo xantoobshay xaragada dhalatay qurux loo xantoobshay xaragada dhalatay xubna dabacsan leeye tii xiskayga deeqday xaqiiqadii jacaylkay xanaanadii naftayday xumaan kuma duure xaqiiqadii jacaylkay xanaanadii naftayday xumaan kuma duure hadday xurguf timaada ammaan kala xanaa waa tahay heestaasi gabagaba waxay u ahayd idaacaddeenna galabta yuurarka ee v o a washington si toosan kaga maanaysay anigoo jamaal axmed cismaan ee idinla socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo fiidka caawa intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabadgelyo
eeqaadii jacaylkay xanaanadii naftayday xumaan kuma duure hadday xurguf timaadana ammaan kala xanaaqnaba aan xallino dhexdeeno yalla ogaan horteena isxurmaynta labaadeena haddaad xabiibi igu tira anna xayaadii